galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin axada bisha maarsana waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo sheegay inuu aqbalay jiritaanka mooshin isaga ka dhana uuna doonayay in toban maalmood gudahood cod loogu qaado waxaan ogolnahay oo la ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tallaabadii habbooneed si waafaqsan xeerhoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo xeerhoosaadkoo sheegaya in mooshinkaasi toban beri gudahood lagu horgeeyo golaha shacabka oo ay u codeeyaan oo ay ay ka howlgalaan soona afjaraan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelannay mid ka mid a xubnaha aqalka sare ee loo xirsaaray dhexdhexaadinta siyaasadda cakiran ee magaalada muqdisho guddigii adiguu falanqayn dheer kadib waxaa la isla qaatay adigoo guddi in loo saaro oo guddoomiyaha aqalka sarena uu hogaamiyo tobankii habeenkeediiba waanu bilownay waxaanu aragnayna runtii walaalaheen qaybihii ay qusaysay arrintan gaar ahaan golaha shacabka oo guddoomiyihii maxamed cusmaan jawaari iyo guddoomiyaha ku-xigeenkiisii mudday labaduba waan aragnay
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida khilaafka u dhexeeya ruushka iyo britain ee ku salaysan sumaynta sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka ruushka ayaa cirka isku sii shareeray shalay kadib markii kremlinka uu ku dhawaaqay cayrinta saddex iyo labaatan ergey oo british ah wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa diiwaan gelisay ilaa iyo afar waddan oo laga yaabo inay ka dambeeyeen sarkaalkan la sumeeyey ayadoo ay ugu horumarisay dalka britain waddamadaasi kuwa kalena ay yihiin slovakiya chek republic iyo sweden waraysi warbaahinta dalka ruushka ay la yeelatay axaddii xalay waxaana uu heshay wasaaradda maria sakrafof ayaa soo jeedisay in dhammaan saddexda waddan ee britain ka mid tahay ay ku sameeyeen baaritaano dheeri ah laakiinse aysan siinin wax caddaymo ah oo muujinayo eedeymahan wasiirka arrimaha dibadda ee jek martin sabriski ayaa sheegay in uu iska fogeeyey eedeymahaasi
dadweynaha ruushka ayaa maanta u jihaystay sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha soo socda waxaana hubanti ah in uu ku soo bixi doono madaxweynaha hadda xilka haya faladimir putin waxa uu dalkaasi soo hogaaminayey muddo siddeed iyo toban sano ah waxa uu la tartamayaa lix murashax hase yeeshee midkoodna halis muuqata kuma hayo madaxweynaha waxaana la filayaa in putin uu helo in ka badan konton boqolkiiba codadka doorashada hase yeeshee kooxdiisa doorashadu waxa ay rajaynaysaa in uu ku guulaysto toddobaatan boqolkiiba doorashada maanta ayaa ku fidsan ilaa koob iyo toban aag xilliyeed kuwaasoo ka bilaabanaya bariga fog kuna dhammaanaya badda boltiga waxaana isdiiwaan geliyey ku dhowaad boqol iyo sagaal milyan oo ruux si ay codadkooda u dhiibtaan sharikadda aftida qaaday ay dowladdu leedahay ayaa sheegtay in ka qaybgalka doorashadu uu gaarayo koob iyo toddobaatan boqolkiiba hase yeeshee hay-ad aan dowli ahayn oo dhinaca cilmi baarista qaabilsan ayaa daraasad ay soo saartay ku sheegtay in konton iyo sideed boqolkiiba dadka ruushku ay qorshaynayaan inaanay codkooda dhiiban
madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa sheegay in bartamaha deegaanka afriin ee dalka suuriya ee ciidamada turkiga iyo xoogaga suuriya ee ay xulufada yihiin ay gacanta ku hayaan islamarkaana calanka turkiga laga taagay magaalada wakaaladda wararka ee reuters ayaa warinaysa in afhayeen u hadlay kooxaha uu turkigu taakuleeyo uu sheegay in markii u horreeyey ay galeen magaalada afriin ka hor maantay kadibna kooxda kurdida ah ee loo yaqaan y b g ay isaga baxeen kooxda fadhigeedu yahay dalka britain ee kormeerta arrimaha hol aadanaha syriya ayaa sabtidii sheegtay in in ka badan boqol iyo konton kun oo qof ay ka barakaceen deegaanka afriin tan iyo maalinnimadii arbacadii
warbaahinta kuuriyada koofureed ayaa sheegtay in diblomaasi sare oo kuuriyada waqooyi u dhashay uu booqan doono dalka fiinland si uu halkaasi ugula kulmo diblomaasiyiin hore oo ameerikaana kadib markii wafdi kuuriyada waqooyi ah uu soo gebagabeeyey wadaxaajood uu la lahaa madax iswedhish oo saddex maalmood socday kaasoo la filayo inuu gogolxaar u yahay kulan la sugayo oo dhex mara hogaamiyeyaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi wakaaladda wararka yonhab ayaa sheegtay in jo kang il ku-xigeenka xogayaha guud ee qaabilsan arrimaha waqooyiga ameerika lagu arkay garoonka diyuuradaha beijing ka hor intaanu korin diyaarad ku socota dalka fiinland ilo dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa sheegaya in danjirihii hore ee maraykanka kuuriyada koofureed u joogay kathleen stevens uu ka mid noqon doono ragga la kulmi doona master gio saraakiisha kuuriyada waqooyi ayaa sidoo kale la filayaa in kuuriyada koofureed ay kala hadlaan arrimo ammaanka la xidhiidha wakaaladdu waxa ay sheegtay in diblomaasiyiintu ay kulanka fiinland ka dhacay isku weydaarsan doonaan aragtidooda la xidhiidha sidii hubka nukliyerka ah looga baabi'in lahaa gobolka jasiirad weekaha kuuriya iyo sidoo kale shirmadaxeedka la filayo in uu dhex maro labada kuuriya dhammaadka abril iyo wadahadalka tooska ah ee dhex mari doona maraykanka iyo kuuriyada waqooyi
galab wanaagsan marka le dhegeystayaal halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa hagaag jaamacow haddii aanu ku bilowno dhinaca magaalada muqdisho guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa mar kale ku celiyey inuu ogol yahay in la dhegaysto codna loo qaado mowshinka isaga ka dhanka ah ee ay soo gudbiyeen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka guddoomiye jawaari ayaa goordhowe jir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaana hadalladiisa ka mid ahaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadduba aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii laga keenay kalsooni darada ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhammaaday waxaan ogolnahay oo na ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tillaabadii habbooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo xeer hoosaadkoo sheegaya in mooshinkaasi toban beri gudahood lagu geeyo lagu horgeeyo golaha shacabka oo ay u codeeyaan oo ay magaciisi ay ka howlgalaan soona afjaraan marka saa daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada mooshinada wata in xeer hoosaadka ay u hoggaansamaan haddii alla ku ron yahay oo ay marata guddiga joogtadana dhaqso intuu u fadhiisto noou soo cayimo goorta taariikhda goobta iyo goorta oo loo la horgeynayo golaha shacabka si arrimahan loo soo afjaro maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa qiray in muranka siyaasadeed uu curyaamiyey howlihii dowladda waxaanuu wasiirada iyo xildhibaanadaba ugu baaqay inay howlahooda dib u bilaabaan
ma habboona in arrintan ay sii dheeraato waayo xukuumaddiina ma shaqayno hayso oo waxay ku mashquuleen mooshinkan xildhibaanadiina sidoo kale arrimahan inay xaliyaan xalliskii ay ku mashquuleen shaqooyinkii qaranka oo xafiisyadii qaranka loo igmaday inay si dhaqsaa u howlgalaan waa danta dalka ku jirto ee waxaan codsanayaa dhammaan wasiiradan inay xafiisyadooda ku noqdaan xildhibaanadana inay sida ugu dhaqsaha badan sida xeer hoosaadka uu ina farayo inaan maaragtaa aan ku afjarno shareecada islaamka iyo ka sokow dastuurkeenna ka sokow golahan waxaa lagu hogaaminayaa xeer hoosaadkiisa ha loo hogaansamo xeer hoosaadka sida ugu dhaqsaha badan hala keeno arrintan hala afjaro howlaha qarankana dib ha loogu noqdo maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in amniga dhismaha baarlamanku uu gacanta ugu jiro laanta fulinta waxaanuu ku baaqay in ciidamadaasi laga dulqaado baarlamanka
waxaa kaloo aan codsanayaa in maaragtaa in ciidankan la duldhigay golaha oo lama taabtaanka ahaa oo xasaanada leh ciidanka la duldhigay in laga dulqaado ciidankii u tababarnaa loo soo celiyo si arrimahani ay u fududaadaan howlihiina ay u socdaan hadda ilaa hadda weli waxuu ku jiraa gacantii laanta fulinta saanataana ma aha arin habboon ma aha waxaa loo baahan yahay in ciidankiisa loo soo celiyo golaha oo magaciisi howshiisa caadi ay u noqoto waa laga maarmaan wixii intaa ka duwan waxaan u qaadanayaa inay noqonayso ujeedo qalisan in laga leeyahay iyo magaciisi shuqul magaciisi jabhadeyn oo kale looma baahna waxaa loo baahanya in saraynta sharciga loo hogaansanaado guddoomiyaha baarlamanka ayaa sheegay in muddadii uu xilka hayay uu baarlamanku suuro geliyey in si nabada ay isku bedelaan hoggaanka dalka waxaanuu sheegay in uu doonayo in si nabada uu ku dhammaado mooshinka laga keenay dhammaan xildhibaanada waxay ka markhaatiyiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo shacbiga soomaaliyeedba waxay ka markhaati yihiin in aan intii muddadii aan hoggaanka golaha shacabka soo hayay baarlamaanka sagaalaad iyo haddeertan inaan qabtay oo aan agaasimay isbedello oo madaxweyneyaal ilaa saddex isbedelaysa ayaan soo maamulay madaxweyne walba kii guulaystay iyo kii laga guulaystay ayagoo gacanta is haystana albaabka ka baxeen nidaamkaa aan soo gaarsiinay iyo magaciisi daafurnaanta aanu samaynay iyo haddii alla ku rooyay eexla-aanta iyo iyo magaciisi goobjoog loo yahay markhaati loo yahay aan ku soo maamulnay intii baan rabaa aniga kuma imaanin xoog cod baan ku imid cod baan ku fadhiyaa cod baanna ku tegayaa saan hore idinku sheegay shaksi baan ahay wixii danta qaranka ah haddii ay danta qaranta ku jirto inaan meesha ka dego waa ka degi lahaa laakiin iima muuqato saa daraaddeed waxaan u soo taagnahay sharciga in la ilaaliyo codkii la qaado golaha la geeyo sida xeer hoosaadka uu yahay loo hoggaansamo wax intaa ka duwan waxaa weeyaan jabhadeyn baan u aqaanaayo waa arrin aan habbooneen dalkana kuma habboona madax ahaan naguma habboona shacbiga sharaftiisa iyo sumcaddiisa uma habboona heybadda baarlamaanka uu leeyahayna uma habboona qaar ka mid a xildhibaanada ka soo horjeeda guddoomiyaha baarlamanka ayaa iyagu shalayto ku eedeeyey inuu ku xadgudbay dastuurka iyo xerhoosaadka baarlamanka waxaanay ugu baaqeen inuu iscasilo dhinaca kalena aqalka sare ee soomaaliya ayaa shalay guddi u saaray dhexdhexaadinta labada dhinac ee isku haya khilaafka siyaasadeed ee muqdisho guddigaas waxaa ka mid ah senator maxamuud axmed maxamuud mashruuc qadka telefoonka ee muqdisho ayuu iigu warramay bismillah jama horta waa mahadsan tahay runtii innaga guddigii joogtada golaha aqalka sare toddobiyi tobankii maarso ayay shireen arrintan shir aan caadi ahayn kula aan caadi ahaynna ka galeen maadaama runtii baarlamaanku laba aqal ha ahaado laakiin baarlamaankii federaalka soomaaliya weeye issuga noocan oo kale markay yimaadaan dee waajib dastuurina saaran baa jira oo ah inaan wax iska nirahno guddigii adigu falanqeyn dheer kadib waxaa la isla qaatay adigu guddi in loo saaro oo guddoomiyaha aqalka sarena uu hogaamiyo guddigaas oo toddoba qof toddoba xubnood ah hooshaasi runtii isla toddoba iyo tobankii habeenkeediiba waanu bilownay oo xalay ahay waxaanu aragnayna runtii walaalaheen qaybihii ay quseysay arrintan gaar ahaan golaha shacabka oo guddoomiyihii maxamed cusmaan jawaari iyo guddoomiye ku-xileenkiisii mudday labaduba waan aragnay muhiimaduna waxay ahayd marka hore bal xogta rasmiga ay jirtaa inuu guddiga ogaado waana runtii meel fiican in wax marayaan waxaan rajaynaynaa insha allah in sida ugu dhaqsaha badan laga gudbo khilaafkaasi oo wax walbana sidoodii hore lagu celiyo khilaafka aad is leedahay waa laga gudbayaa ma kan la isku hayo ee tiradu waa dhan tahay iyo ma dhammo mise waxaad leedihiin mooshin bayaan la keenin khilaafka asalkiisa wuxuu ahaa waa mooshin la keenay bu ahayd annaga hadda technicalityga ma rabno inaanu ka hadalno oo waxa weeye waayo shaqadii way socotaa annagu muhiimaddu waxay tahay in golihii shacabka lagu celiyo xaaladiisii khilaafka ka hor siduu u ahaa kadibna wax walba oo jirana xeer hoosaadka iyo dastuurka dalkana loo maro iyagoo iyadoo laga odayeynayo oo dee mas-uuliyadda iyo tanaasulka mar walba la muujinayo dalkana loo turayo intaas hadafkeena ahaa odayaashii aanu la kulanana intaa wayna la garowsadeen meel fiican in wax marayaan oo raggu waa rag mas-uuliyiin ah oo dareensan dalka inuusan u baahnayn in ay wax khilaaf siyaasadeed horle hadda ay abuuranto iyadoo la marayo runtii wakti adag oo la rabo dalkii in amnigiisi la adkeeyo wax badan la qabto doctor mashruuc waad og tahay senator baa tahay baarlamaanka howlihiisana waxaa ka mid ah isla xisaabtan in haddii madaxda sare ee dalka iyo cid kasta oo howl loo igmaday dadka u haysa loo bogi waayo shaqadooda ama dhaliil laga keeno in lala xisaabtamo oo ay mooshinka uu yahay nooc ka mid a marka ma waxaad leedahay waxaanu ku shaqaynaynay in mooshinkii laga noqdo oo aan mooshinka la sii wadin oo sidii marka hore baarlamaanka u ahaa loo sii shaqeeyo maya maya annagu sidaa ma oran walaalo waxa weeye arrintan hadafku wuxuu yahay wixii mooshin golaha shacabka waxaa haga xeer hoosaad baa haga gole ka tirsan ama aqal ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya xer hoosaad gaara iyaga ay leeyihiin oo marka mooshin la keeno ay u maraan bay leeyihiin waxaan u daynaynaa taas in ay habkaasi loo maro waana waana sida hadda ay ku socoto iyagu dhan ay ogol yihiin inay u hoggaansamaan xeer hoosaadkooda iyo dastuurka federaalka soomaaliya annaguna hadda inta aanu wadnay waxay ahayd in laysku soo dhaweeyo afkaarta oo dee qawaaniintana loo hoggaansamo oo dalkana runtii laga ilaaliyo wax kasta oo xanaf keeni kara laga ilaaliyo maadaama sulan yihiin midiahana wax laysku marmarin ay noqoto si hoose loo wada hadlo wixiina sharci markaa lagu kala baxo hadafka ugu weyn hadafka ugu weyn oo annaga aanu dareemaynay oo qodob qodobka dastuuriga ahna waajibkana saaran ahna runtii inaanu markaysaanoo kale wax u dhacaan aqalkii uu soo farageliyo oo uu at least u kala dab qaado dadkii ay markaas aanu islahaynay way ka dhexaysaa arrimaha khilaafka roolkaas baa ahayd waxa aanu qaadanayna haddana runtii meel fiican ay marayaan ma raba inaan ka hor dhaco because waa wax hadda socda oo aan isleeyahay saacadaha ama maalmaha soo socdaba insha allah laga gudbi doono dadku waxay senator isweydiin karaan mar haddii aad dhexdhexaadin gasheen inaad u kala dabqaadaan madaxda aad ku tala gasheen wixii la og yahay oo cad ayaa laga garqaadaa mise waxaa xaal mastuur unbaad rabtaan inaad ku dhammaysaan waxaan filayaa in ay caddahay annagu hadda wixii ay iyagu xeer hoosaadkooda ay ku respect gareeyaan baanu annagu ku dul ilaalinaynaa mooye oo aanu kaga warqabaynaa mooye wax kale oo xal oo maajig ah annagu aanu jeebka ku wadano oo ragga aanu leenahay iskugu imaado halkaa mara ma jiraan iyaguna taasay ogol yihiin taasaana hadda lagu wada jiraa guddigana runtii maantay laftirkeedu waxay arkeen prime ministerkana way arkeen madaxweynaha way arkeen si xogta dalka laisla wadaago muhiimaduna waxay tahay waxaan inaan laga dhigin national crisis laga dhigin oo dalka aan la gelin wax khalkhal siyaasadeed oo dalku wuxuu u baahan yahay xasilooni ummadda soomaaliyeed runtii maanta duruuf adag bay ku nooshahay uma baahna baarlamaan gudihiisa ishaysta uma baahna baarlamaan iyo madaxdiisii kale ee executiveka ishaysta uma baahna laba gole ishaysta annaga hadafka aanu ka duulayn waxay tahay dalkaani muddo badan uu soo dhibaatoonayay inuu ka gudbo waxaan oo siyaasad sax weeye madaxda waa laga keeni karaa mooshin laakiin waddo sharcina ha loo maro ha la keeno wax dhible ma jiraan iyaguna hadda way ogol yihiin madaxda kulligoodu hadda mabdayan way ogol yihiin waxaana insha allah wixii intaa dhaaqsiisana waxaan u daynaynaa waktiga oo ma raba inaan ka hor dhaco hadduu ilaahadmo insha allah waxaan filayaa inay dhowaan iska soo gabagoobi doonto ugu dambayntii sida aad sheegtay madax iskhilaafsan iyo dad ishaysta soomaali oo dhan ma rabto waa arrin lagula qabo inay sidaas ahaataa fiicnaan lahayd laakiin sida aad ku howlgasheenba arrinta taasi way ka bedelan tahay senator dadka soomaaliyeed ee aad u dhaaratay ee aad u shaqaysaan waxay rajaynayaan ugu yaraan in sida wax ay u jiraan aad u sheegtaan marka maadaama la ishayo maxaa la isku hayaa ayaad leedahay waxaan filayaa in mujtamaca soomaaliyeed ay ka dheragsan yihiin sababtoo ah markii buuqaan uu dhacay madaxdii ay khuseysay oo dhan dee idaacadaha way ka hadleen iyagaaba caddeeyey waxa la isku hayay annaguna waxay ahayd hadafkaan u istaagnay inaanu isu soo dhaweyno oo mooshin la keenay iyo sharciyadiisii waa burin iyo ma burin bay mabda-iyan ka bilaabatay kadibna wax kale oo kasii tartiibmay baa jiray waxaasoo dhan baa marka hadda laysku celcelinayaa oo laga dhigayaa wax aanu intaa dhaafsiisnayn shuruucdii xeer hoosaadka dhaafsiisnayn oo aan siyaasad gelaynin oo aan dalka khalkhal gelinaynin oo xasiloonida lagu ilaalinayo intaasa anagu noogu muhiimsan taana runtii mas-uuliyiinta aan la kulanay oo guddoomiyaha uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad labada saddexda guddoom guddoonka waan la kulanay iyo xildhibaano kale iyo prime ministerka iyo madaxweyneha intuba runtii waxaa la isla qaatay in waxaa in laga gudba ay tahay waajib
kaasi waxa uu ahaa senator maxamuud axmed maxamuud oo mashruuc loo yaqaano waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule jaamac markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaraa jaamac buule
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaad walba hadaha oo kale ayaad ka dhegaysataan barnaamijka sida aad magaciisa ka dhadhasan kartaanna waa barnaamij aad door weyn ku leedahay dhegaystow qormada toddobaadkan ee barnaamijkanna waxaan ku soo qaadanaynaa qorista buugta khaasatan sida uu qoraagu isaga ilaalin karo xagjirnimada uu isagu dhan u janjeero si kale haddii aan hadalka u dhignana waa sida uu qoraagu isaga ilaalin karo in uu eexdo eex ku salaysan fikirka asaga uu qabo ha ku dhisnaato mid mabda ah iyo tol ama deegaan waxa ay doontaba asal ha u ahaatee waxaa inoogu marti ah faarax aw maxamuud oo ah qoraaga buugta ay ka mid yihiin xusuus qor saxarla iyo dir kalaba faarax aw maxamuud kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeysta aad baad umahadsanta jaamac adigaa mudan ugu horreyn inta aanan mawduuca u guda gelin sharaxaad kooban naga sii magacyada iyo mawduucyada buugta aad qortay horta runtii badanaa buugteedu labay u qaybsamaan waxa weeyaan qaar loogu talagalay caruurta aan ugu talagalay iyo qaar aan ugu talagalay dadka waaweyn kuwaan dadka ugu talagalay waaweyn waxay laba buug baa runtii dadku aada u yaqaanaan oo ah xasuus qor iyo buugga saxarla buug kale oo gaabanaba baa jira isagana la sheekooyin isu geyn oo la yidhaahdo hania higsi runtii umalayn maayo inuu weli dhulkii gaadhay laakiin internetka ku jira buugta caruurtu waxaa ka mida buug la yidhaahdo sheekada caruurta ama somaali children's book xasuus qorkii dhako dhako the great scape camila and her somali cat kuwaas waa english iyo the miracle boy iyo miracle boy oo isagana aan u bedelay soomaali oo markaa noqonaya wiilkii mucjisada ahaa marka runtii kolley dhegeystayaasha iyo dadka su-aalaha qabaa si aan wakti u siiyo kulligood waxaanuun buug kastoo aan qoraa horta buugga laado xasuus qor isagu wuxuu ka hadlayaa waxyaalihii soomaalidu soo martay iyo waxyaalihii ka raacay taariikh ahaan kun iyo afar boqol sanadkii ahaa u bilaabanaya iyo labadii kun marka runtii waxaan ugu talagalay dadka qoraa inay marjac ka dhigtaan oo taariikhihii dhacdooyinka ugu waaweynaabaa ku qoran siuu qofku dib ugu noqdo hadduu rabo inuu ogaado maalin hebla wixii dhaca saxarla waa buug runtii taabanaya gabar yar baa arbaka ah ama agtarad sida soomaalidu yidhahdaan oo wuxuu ka hadlayaa nolosha gabar yar oo rajanimo ku koraysa laakiin runtii rajanimadaas ma aha ujeedada buugga waxay ka hadlaysaa sida dadku maaragtay carruurta yar ula dhaqmaan dhibaatooyinka qoyska ka dhex jirtay aan laga hadlin nolosha ilmaha noocaas ku koraa ilaa xataa haddii ka markay gabadha yaray dee nolosheeda amay guursato amay guur wanaagsan heli weydo de qofku markuu ku koro nolol adag oo uu runtii dee guurka laftiisu la socdo noloshii hore dhibaatada ahayd oo gabadhu marka ay la dhaqaaleynayo guri wanaagsan ka timaado waxaa dhacda dee in la yidhahdo ninkaa lagaa eego oo maaragtay inaan ku qalmin ha guursanin waxyaalo badan laakiin markii ay de hooyadeed dhimato waxaa iska dhacaysa marka dambe in la cameeyo hataa mid maaragtay balaa macnaha loo geliyo la yidhaahdo reerihii cidi ka qaad ay cidi ka qaadan weyday lagu cameeyo marka runtii buugga aan inta badan ugu dadaalay oo ah dadku inay dareenkooda ila qaataan in badina ay maaragtay kasoo falceliyeen falceliyeen dhalinyaro badan horta waa buuggaas buugta dhalinyaradu runtii mid walbaba ujeeda aanu qoray ujeedaduna waxa weeye dadka iyaga qurbaha degan waxa weeyaan dhaqankii iyo diintii iyo wax walbaba maaragtay waxaa jirta dhibaato ah dee dad aan la garanayn oo gabdho yar yaroo xijaaban islaamo xijaaban odayaal bakoorad iyo buds iyo bakoorad iyo gooshaal iyo cimaamad iska sitoo meel aynan garanayn intaynu ka dhacnay oo meel hadday doonaan dadku dee wada qaawan yihin qaawanaantee ma hadda dhuxda ahayda laakiin ah mid maaragtay inagu aynu dhaayno de gabdhihii dumarkii suwaala yar yar gaagaaban xidhan yihiin marka runtii iyagii baa inala yaabaya marka runtii camila oo kale waxaan ka cabirayaa inan yaroo qaxootiyaho timiyo nolo inuu iskuol la geynayo iskuolkii markii la geeyo caruurtii iyo macalimiintii wixiiba la yaabaya inan yaroo xijaaban oo afrikaan oo africa ka timi marka runtii ujeedada ugu weynaan kalaha buuga waxay ahayd inay iskuulaadku fahmaan laftooda carruurta yaryar maxay dareemaysaa marka loo keeno qof yaroo ka duwan marka iyo iyo doorka ay ka qaadan lahaayeen macalimiintu marka waa isu soo dhoweyn baan kaa uga jeeda faarax aad baad umahadsan tahay faahfaahinta buugta aad qortay weliba waxaad naga siisay hoos ayaad ugu degtay ulajeedooyinkii iyo waxyaabihii ay ku saabsanaayeenba waad nala wadaagtay waxaan jeclahay inaan u noqono mawduuceenna marka aad qoraysay buugtan oo dabcan wakti iyo tamar badanba ay kaa gashay ma la kulantay culays dhanka fikirka ah iyo sida aad aaminsan tahay adiga inaadan ku salaynin waxa aad qorayso khaasatan xusuus qor oo ah buug taariikh aad ka qortay horta waa su-aal wanaagsan jaamaco horta runtii xusuus qor waxaan qoray kulley dadkii akriya baad ka mid tahay waxaan qoray waktigii xaaladda soomaalida ugu adkay ee dowladdii kala daadatay oo dhibaata socotay oo aan qabiil afka lasoo marin karin oo waxaasoo maaragtay ayaan qoray waxyaalo badan oo ka taabanayaana waxa weeyaan waxyaalihii soo dhacay iyo waxyaalihii jiray iyo qabiiladii iyo waxay isku dilayeen iyo magacyadii iyo horta waxaan qariyay male laakiin haddana sidoo kale qofka akrista ahi akristu markuu akristanayo weliba soomaaliya marka ugu horreysa fikerka kusoo dhacaya waxa weeye qofka kanu inuu yahay qof dhinac wax aglinaya oo cid walaaxanaya qaarkoodba iyagoon akriyin baa la odhanayaa war ninka akri buugga qoray waayo waxaa laleeya warma iska fahanay iska daayaa la odhanayaa maaragta marka runtii qofka dee saa u fikirkiisu u kooban yahay dheg looma dhigo laakiin runtii waxa oo aada iyo aad maalin baanan runtii waan jecelahay kelmadda tan inaan maaragta idhaahdo waayo dadka dhalinyarada soo koraya waa inay fahmaan oo ku dhiiradaan fikirka noocaasa buugga xasuus qorbaan maalin meel kaga sheekeynayay nin baa wuxuu igu yidhi niyow waxaan u malaynayaa meel si aad barra inaad meel qaraaba ka tihiin madaxweyne horo adoo afweyne kule adigooda maamulka dhigyacabka waxaasoo dhan ninkuu runtii kiirada isaga ku jirtay buu rabay inaan anigu ku qoro marka waxaan ku yidhi intaan la kaftamay baan ku yidhi horta anigu kiiradu igama maqnayn laakiin dee kiiradu waa inay qofka ku sugnaataa laakiin markaad fikirkaaga iyo macnii qoraal dad la wadaagaysid waxaad ku talagelaysaa maalintaada adigu dhimato oo wixii kaa dambeeya oo aan xataa waxaan dhacay iyo dadkan ogeyn inay arkaan maaragtay taariikhdii dadkooda uga tageen inta kale baan waxaan ku idhi qofka inaad naanaysihiisa sheegto iyo axmaq uu ahaa iyo kanuu ahaa sheekada wax weyn kusoo kordhin mayso inay adigu kuwa arkaan maahaani qofka aflagaa doonaya maahaani marka runtii qoraaga wanaagsani waa inuu ahaadaa mid xakameeya dareenkiisa dareenkaaga markaad xakamaysa ayaana waxaad noqonaysaa qof dee xaq ku taagan sidee ayay marka suurtagal ku tahay faarax in sida carabkaba aad ku dharafatay oo aad horey u taabatay dhallinyarada wax qoraysa in uu kala saaro dareenkiisa iyo waxa xaqiiqdaha ee jira horta waa runta waa su-aal wanaagsan runtii qofku waa inuu talagala waxa weeyaan wax aadan horta marka aan leeyahay qofku dareenkiisu ha xakameeyo maaha waxaan ciyaar ciyaaru lahay oo waayo kama midhnin dareen iyo caadifad kama midhnin marka waxa weeyaan qofka shaksiga ahi ee wax qoraya ee raba inuu ahaado qoraal la bartay ama wax qora amaba waxa u qoraya inay noqdaan wax dadku la ogaadaan oo u baahnaa ila wax layskama qore waxaanaad qoraysa ujeedaad qoraysaa in ay ogaadaan inay dadku kula ogaadaan waa wax dadku kula ogyihiin iyo waxaad adigu keligaa malaa og tahay oo aad dadka kusoo kordhinayso marka waxa weeye marka ugu horeysaba waxa weeye waa inaad ka fikirta aad tidhaahdid ujeedada buuggan aan u qorayaa maxay tahay adigu isu qori mayso ilaa adigu haddaad isku qorayso intaad meella fadhiisato waxaad qortay aad akhrisan lahayd laakiin dad baad usoo bandhigaysaa qofkaad dadkaad usoo bandhigaysay maxay maxaad rabtaa inay ogaadaan marka buugga maalinta uu gacantaada ka baxo adigu meliheeda akhristayaashaa leh qof kastoo dhalinyaro ah oo hadday dhegaysanaya waa inuu ka fekeraa ha ku qorin buug wuxuu doonaba ahaadee caadifad ayo waxa weeye kelmadda caadifadda waxaan ugu celcelinayaa caadifaddu ina kama maqnaa wayna ku jirtaa saaxiibadaa kula hadal gaar ula hadal reerkiina kula hadal adigu isugu sheekee laakiin markaad banaanka soo dhigayso waxa weeye dadkao dhan baa kula wadaagaya dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno qoritaanka buugta iyo sida qoraaga soomaaliyeed uu isaga ilaalin karo dareenkiisa ama waxyaabaha asaga u gaarka ah inuu si eexi ku jirto uu u soo gudbiyo oo buugta ku qoro halkii wixii dhabta ahaa ama taariikhdii dhacday uu qori lahaa waxaa inoogu marti ah farax oo maxamuud oo ah qoraa qoray dhowr buug oo tobaneeyo gaarayo xusuus qor iyo saxarana ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan xusuus qor waa buug taariikha halka saxarana uu ka yahay buug mala awaal ah farax inta aanan dhegeystayaasha u gudbin waxaad wax ka taabatay markii buugga aad qortay ee dhegeystayaasha ay ka falcelinayeen ama meel adoo ka hadlaya arrin kula soo gudboonaatay bal dib noo yara celi inta buugga aad qoraysay dad baad la kulmaysay qaar baad aad iidna is arkaynin oo aad telefoon u diraysay dadkuna waxay qaarkood kuu sheegayaan oo taariikh ahaan kuugu soo gudbinayaan sida ayaga ay u jecel yihiin adiguna marmarka qaarkood sibaad u jeceshahay sheekadaa lagula wadaagayo marka seed labadooda intay isugu miisaantid midii dhexe ee aan labada jacayl ku salaysnayne ee taariikhda ku salaysnayd aad ugala soo dhexbaxaysay culays ma ka aragta dhinacaas horta runtii waa su-aal aada u wanaagsan horta markii wixii taariikh laga hadlayo taariikhdu waxa weeyaan waa wax afka ah oo sida soomaalida noo kale ah oo ina soo gaadhay marka aynu ina soo gaadheen wixii la yidhaahdo waxaasaa dhacay saasaa la yidhi waa wax ama run noqon kara ama been noqon kara ama waxa weeyaan wax barxmay barxamay waxaan ka wadaa sheekadu markay muddo socoto qofku u sheego oo qof kale u gudbiyo qof kale u gudbiyo dadku isku isku fekeriyo isku xasuus maaha si khaladay qaarkood u gudbinayaan marka runtii dadka aada la kulanto waxyaalaha ay sheegayaan qaarkood ay kuleeyahin waxaasaan dhacay wax qaar wuxuu ku ohanaya qof wuxuu ku ohanaya waxaasaa dhacay oo waan maqlay qaarna wuxuu kuleey waaban hubaa inay arrintaasu dhacday marka runtii markay taariikh tahay marka waxyaalaha aan sameeyey markaan xasuus qorka qorayo waxaa ka mid ahaa dagaaladii dhacay qabiiladii wixii dowladii jirtay xataa ilaa waktigii sayidka markii la eego taariikhdeena iska hor imaanaysa dadka markaad la kulanto qof baan u tegi jiray oday oo aan ogahay inuu arrin taariikh ku saabsan feker isaga uu ka qabo ama reerihii qabiiladii odayaalkada kasoo horjaanaana feker gaara ka qabo labadaba waan wareysan jiray intaan la fadhiisto siday wax u arkaan baan eegi jiray kadibna waxaan raadin jiray waxaa dhabtaa haddii ay dhici karto in waxaan wax laga qoray marka waxa weeye runtii mar haddaad taariikh oo kale qoraysid haddaad dad isku koobtid oo ay rabaan adiga ku rartaan oo wax fikerkoodii aad u xambaartid oo aad tidhaahdid okay waxaan lai sheegay oday weyn bu ahaayo garhka cilaan ku lahoo nin weyn oo adeerkaya isagaan aaminay waxa weeyaan hadhowto kula qaybsan maayo fashilka iyo waxa beenta ah lagu dhibay aada qortay marka runtii haddaad qoraa tahay weliba taariikh waxay tahay aada qoraysaa waa inay waa inaadan qofna aaminin dadkaad wareysanayso waa tahay mar walbaba wixii lagu sheegaad ka daba tagtaa faarax oo maxamuud qoraaga buugta ay ka mid yihiin xusuus qor iyo saxarla aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan u gacan haadiya dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamaya dhammaan bahda laantaas soomaaliya ee v o a iyo qoraaga run ahaantii taariikh ahaan bulshada soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay kamid tahay dadka oral society ah ama dadka afka ka hadla laakiin aanu wuxuuda qoraal ahayn laakiin waktiyadii u dambeeyey iminka sidayn ognahay waxaa jira qorayaal fara badan oo soo baxayo dhalinyara isugu jira dadkii hore iyo dadkii dambe dhalinyarada jeelkii dambe oo soo kacaya run ahaantii markaan ufiirsana haddaba dhalinyarada ama qoraayaasha dambe waktiyadan soo kordhaya mushkiladoodu waxa ay tahay waxaana isku beeskaraynn saa qoraagu inoo sheegay caadifadii ama dareenkii isagoo aaminsanaa iyo xaqiiqada meesha ka jirta mararka qaar waxaad sodanaysaa si guurkaaga markaad doonaysa inuu noqdo wax balansiya oo isku dheeli tiran oo wixii dad baasasanaya hadhow toole wixii ay noqdaan wax maxsuul fiican kaaga soo baxo waxaa fiican horta inaad kala saarto labadaa saa qoraaga inoo sheegay caadifadii iyo xaqiiqadii meesha ka jirtay marka anigu su-aal baan jeclaan lahaa bal qoraagana inaan weydiiyo waxaa jira markaad ku qoraysa ama wax qoraysa tiro fara badan ama dhinacyo fara badan ama qeybo fara badan oo wax laga qoray iminka qoraayada soomaalida haddii aanu eeg inta badan waxay wax ka qoraan waxa weeyaan waa ama suugaanta ama taariikh qof horo tegay ama bolasiga ama siyaasadda waxa la idhahdo ayay aada uga sheegtaa laakiin maxaa loo waayey markaa qoraal soomaaliya oo ka sheekeeya sida iminka saynis oo kale wax ka qoraa maxaa loo waayey qoraal qoraal soomaaliyeed oo kale cilmiga beerahoo kale wax ka qoraa maxaa loo waayey qoraal soomaaliyeed oo wax ka qoraya cilmiga cilmiyada kala duwan ee markaa koonka ka jira marka waxaan jeclaan lahaa waxay caqabadaha ka hortaagan markaa qoraayaasha soomaalidu inay qoraan markaa qaybaha kale maxay ugu kooban yihiin markaa qayb gaar saddexdan qaybood iyo waxyaabaha la midkaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay magacaaga oo saddexan muxuu ahaa sorey magacaygu waa yaxya ibrahim sheekh cumar waxaan joogaa magaalada hargeysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay yaxye faaraxow maxamuud soo dhowow yaxya hadeer horta waa aada baad mahadsan tahay runtii runtii way jiraan dhalinyaro badan oo hadda baryahan dambe weliba qorta wax ka duwan taariikhda amaba suugaanta oo ku dhaaf ku saabsan dhaqanka amaba qaar waxaan arkay maaragtay kolley cilmigu de wuxuu u baahan yahay meelun laga soo dheego qaar xisaab qoray saynis qoray waan arkay aniga shaksiyan ilaa iyo dhowr buug baa laysoo diray laba nin oo dhalinyaro ah oo midna burco joogo midna uu joogo eeri gaabo cabdishakuur adiga ninka kalena waa heer oo ilaahay waxaan xasuustaa naaneystiisa raallahu inaan magacaagii moor yaallo labadooduba waxay ku ka hadlayaan waxyaalaha xoolahaaynu dhaqano iyo suugaanta ku saabsan iyo sida maaragtay xoolaha loo dhaqo iyo waxyaalo badan baan ka bartay anigu waxaan maaragtay nin reer reer magaalo badan baan ahaa runtii hadda cabdishakuur oo kale oo nin aada u dacyaraa siduu xoolaha uga sheekeynayo taariikhdooda iyo waxyaalo badan waxay ahayd mawduuc aynan runtii in dad badani ka hadlin marka yaxya waxaan leeyahay runtii dhalinyarada waa waa laga yaaba qolyihii waaweynaa inay iyagu aanay xooga saari jirin laakiin dhallinyaradan maaragtay hadda qoraalka bilaabay runtii way wadaan oo waxay dhiwaataan kuleeyahay qaar badan baan ba anigu akriyey intay iisoo direen maaragtay kolle feker kama bixino iyaga iga badiya laakiin qoraal ahaan maaragtay iyo siday isugu dabarideen aan wax aan feker ka waa baxin tahay aad ayaad u mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan howlwadeenada v o a waan salaamaya dhegeystayaasha qoraagana sidoo kale waan salaamaya waxaan rabay inaan su-aal weydiiyo sida hadda mawduuca ku saabsan waxaa laga hadlayay qofka buugga qoraya sideebu isaga ilaalin karaa eehda haddaan weydiiyo qoraaga qofkan buugga qoraya doonaya inuu bulshada wax u gudbiyo haddana wixii isaga qusay oo keliya gudbinaya maadaama buugga buu qorayay buuggan uu qorayo maaha isaga mid ka koobnaanaya siduu qoraagu sheego mar hadduu buugga isaga qoro bulshada iskale sidee buu isaga ilaalin karaa qofka eexda ama waxyaabahan dareenkiisa ah siduu u control karaa waa mahadsantihiin aad i- aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aan idhaahdo eh, salaanta islaamka ayaad markii hore ku bilowday faarax soo dhowow asalaamu calaykum adeer aada baan kuu salaamay horta runtii dee su-aashana su-aashii hore ee yaxye ee ina weydiiyey ayay ku- een, ayay ku dhowdahay een, runtii een, waxaad qoray horta horta qoraagu haddii uu ka fekero aan dib ugu yaro noqdee waxaad qoraysay bay dadku u arkayaan inay cadaalad darre yihiin dee waxayna gelaysaa markaa baqdin oo dadka waxba ma qorayaan runtii waxaa loo baahan yahay markaa dhalinyaradu inay ku dhiiradaan inay wax qoraan een, een, waxyaalaha runtii aniga hadda mararka qaarkood een, kama xanaaqo aad baan uga helaa waan ku qoslaa marka saxarla dadkii jilayay ayaa dadka dee asxaabta dhoowa markaanu sheekaysanayno qaar baa waxay ku leeyihiin qof walbaba jilayaashii ayay waxay qabiilay ku sheegaan oo waxay yidhahdaan qabiil qabiilkaasay haaye marka runtii anigu wax allaale waxaan ku talagalay saa ugu talagalay ma ahayn laakiin runtii haddii xataa lagu saaro wax kastaa iska dhacaya marka ma ahayn laakiin anigu inaan eexu la jeeday ama wax u saarayn marka soomaalideenna waa iska maaragtay waxyaalaha waynu ka hadlaa hataa haddii lagu saaro een, dee waxa waa la iska qaataa Een, laakiin runtii tan mar kale aan ku celinaya qofku sidee buu eexda isaga ilaalinaya waxaad qoraysid dabcaan dee hadda she- sheeko mala awaala een, ama maaragtay hal abuura ayaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo eex baa ku jirtay oo magacyo aad- waxaadan shaqo ku lahayn inkastoo weliba anaa feef qoray oo aan dhahay dadka magacyada ku jiray iyo waxaasi waxba ulama jeedo marka runtii waxaan ku odhan lahaa adeer, een- een, muhiimaddu waxa weeye qofku isagu laftu markuu buugga qorayo inuu isagu xel isi saaro waxay dadku odhanayaan adigu ma kontaroolshid oo macnihii een, dee waxba kama qaban kartid laakiin waxa muhiim ah muhiim adigu markaad qoraysid wixii inaad horta marka ugu horeysa aad iskonto aad maaragtay adigu naftaada caatifadaada xakimaysid Ee, talabaadna ay noqoto markaad mar kastoo aad buuggaad qortay ee aad adigu dib u qorto aad ee, dib u saxdo aad ku noqnoqoto aad ku noqnoqoto markaas ayaad maaragtay kala haadin kartaa wixii xumaaya wixii wanaagsanaya ku jiray laakiin dhalinyarada ciladan ku arkay waxa weeye aad bay ugu degdegaan oo waxaad moodaa inay tartan ku jiraan inay buugga daabacaan qaarkood maaragtay sidaasay dhibaata ku imanaysaa waayo haddii adigu buug intaad shan mar akrido oo aad socdo aad socdo adiga laftaadu aad qayb aad saluugtay qey- waad saluugaysaa marba qaybta qore marka sax sax markaasaad ka saari kartaa wixii xun Een, taasaana ula jeedaa kala hufka iyo kala haadinta waa tahay Eh, dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya v o a waxaa noogu marti ah faarax oo maxamuud oo qoray bug eh, badan oo ay ka mid yihiin xusuus qor iyo saxarla waxaan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeystaha kale dhegeyste magacaago saddexan iyo meesha aad joogto adoo ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa axmed cabdisalaan cabdiced oo jooga magaalada kiil ee dalka jarmalka Een, waan salaamayaa dhammaan howlwadeenada v o a qoraaga iyo dhegeystayaasha v o a iyo asxaabta barnaamijka ka qayb qaadanaysa ee kaleetaba waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo anoo hadhow ee, qoraagan su-aal weydiin doona khaladaadka ku yimaado qoraalka een, ama buug ha ahaado ama ha ahaado wax kaleeto la qorayo marka guud ahaan waxaa loo qeybiyaa saddex waxyaabo saddex khalad baa ku yimaada qoraalka guud ahaan waa qoraal ku yimaada een, spellinka qoraalka laftigiisa khalad ku yimaada iyo qoraal ku yimaada macluumaadka ku jira buugga ama qoraalka iyo khalad ku yimaada fikirka uu xambaarsan yahay qoraalka marka waxaa naga qusaysa aan doonaya inaan wax yar ka iraahdo khaladka ku yimaada fikirka uu xambaarsan yahay taas waxaa la yidhahdaa marka waxaa saameeya dhowr dhowr qodob oo external ah oo ka baxsan qofka sida qofka in la cabsi geliyo oo kale een, oo fikirkiisa la caburiyo een, oo la yidhahdo waxaan kama hadli kartid ee, waxaa ka hadal ama haddii uu ka hadlo mawduuc markaas taagan uu ka cabsado in dad kale oo external ah ay ay ku baqdin geliyaan waxaan inuusan ka hadlin amase qofka qoraaga ahi uu noqdo qof dhuuni raac ah oo marba wixii loo sheego ka qora wax oo inta wax la siiyo la yidhaahdo lacagtan qaado ama adduunkan qaado fikirkaagana waxaas iyo waxaas ku cabir taas weye marka mushkiladda ugu badan ee keenta khalkhal khalkhal ama khalad inuu galo fikirka uu xambaarsan yahay qoraalku haddaba qoraalka waxaan weydiinayaa sidee looga kaaftoomi karaa ama sidee looga bixi karaa khaladka ku imaanaya fikirka ay saameynayaan qodobada dibadda ka ah qoraaga oo ay ka mid tahay cabsigelinta qoraaga ama hanti qaadashada iyo gadashada fikirka aad ayaad u mahadsan tahay anigana wax su-aal baan ku darsan lahaa axmed cabdi cadceed oo ka soo hadlaya kiil dalka jarmalka oo faarax oo ah labadaa qodob ee israaciyey tan qabyaaladda ayaan ku dari lahaa horta axmed runtii si si wanaagsan baad u bayaanisay afart saddexdaas su-aaloododba waa saddex su-aalood oo muhiim ah weliba ta fikirka ah waa ta ugu daran mararka qaarkood xataa waxaa dhici karta fikirka buugga sidaad adigu ula jeedo inay dad kale isaga ay u macnaystaan taasuna waa dhibaato guud oo jirta soomaalida dhexdeeda markay akriyaan qofka inaad ujeedo kale ula jeedid sida hadda sheekadaas saxarlaan kusoo qaaday in la yidhi jilayaasha qabiilo kale ah oo qabiiladaasaad ula jeeday laakiin ma ahayn waxaan ula jeeday marka horta runtii waxaan ku noqonaya axmedow horta qofkii isagu qalin iyo buug isu qaatoo yidhi waxbaan qorayaa isaga ayay tahay xilka saaran horta qof isagu lacag qaadanayo oo lagu guurayo kaasoo kale waxaan idhahdaa waa qof lagu guurayo de qof u diyaara in laga guuro wax alaale waxaynu ka qaban karno male mana aha qof u diyaar ah inuu dee qor-aan wanaagsan noqdo waa arkay dad qoraayaal sheegtay oo buug qoray qaarkood aan arkay oo ku sifooba dadka aynu sheegayno marka runtii waxaynu ka hadlaynaa qof qoraaya oo ka nadiif ah inaan lagu guurin inaanu qoraalkiisa lacag ku qaadan aan run ahaantiina mid baan aaminsanahay qof kasta oo qoraal shiraada lacag ku qaado ama eex ku qor waxa weye qoraalkiisu meel ma gaadho waayo qofka qoraagaa dadkaa qiimeeya haddaad konton bug qortid oo kulligood eex iyo ujeedo kale aad ka wada leedahay cidina akrisan mayso mana arkaysid xataa dadku iyagoo ka hadlaya marka runtii iyaga lafta akristaha laftiisa go-aanka samaynaya laakiin inagu waxa uun aynu leenahay talada ah war fikirkaaga buugga oo xambaarsan yahay dadkaaba horta qofka diidaya oo ka biyo diidaya marka ugu horeba hadduu yahay fikir khalaal uu isleeyahay dadka udhexgel sheekada bedel amaba wax uusan qofku ujeedo aan maaragtay meesheeda lahayn marsi aada is leedahay runtii dadkaaba kugu qabanaya laakiin haddii ka qora ahaan baan odhan lahaa in waa inuu qofku isagu waxyaalahaas oo dhan ka fekeraa oo yidhaahdaa eexas samayn fekerkaagana ha marsiin maaragtay meel qalada tan kaloo ah in dadku ay ka baqayaan oo yidhaahdaan haddii aad wax qortid ma laga yaabaa in lagaa cabsado in lagaa maaragtay lagugu eedeeyo lagu yidhaahdo arrin baad ku hadashay maaragtay cid kasoo horjeeda dhinac baad u xaglinaysa hadaad adigu is ogtahay inaadan xaglinayn laakiin aad aaminsan tahay waxaas waa wax saxaya aada aaminsan tahay mushkilad male fikradaha waa laisku ikhlaafi karaa ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena faarax oo maxamuud waxaan jeclahay inaad dhegaystayaasha dadka wax akhriya iyo weliba kuwa wax qora aada u biyaanisid haddii aad buug qorayso taariikh iyo qiso hore u dhacday midba waxaa doonta aad ka qortid inaad wax si saxa u qortid oo aad iska ilaalisid dareenkaaga ama buug aad soo xigato ama dad kale aad soo xigatay maxaa ugu muhiimsan oo laga doonayaa qofka qoraalka soo gudbinaya inuu isticmaalo si uu xog nadiifa u helo
horta qofka qoraalka soo gudbinaya jaamca waa su-aal wanaagsan waxa weeye an waxaan leedahay horta qofka markaad buuggaaga qorto akri sida uu sheegay waxyaalaha naxawaha iyo ku saabsan axmed uu sheegay ou tilmaamay ka sax ku noqnoqo akri saaxiibada ama dad kaloo wax qoro aad isku wanaagsantihiin u dhiibo waxaad tiraahdaa buugga iga akri waxa weye horta buugga waxa ugu xun markaad adigu intaad isku koobto oo aad tidhaahdid fekerkan anuu iga soo duxay kadibna ad dadkii soo dhex dhigto waxa weye waa inaad aqbashaa aniga dad baa jira marmar buugga isoo qoro dhalinyaro badan runtii inkastoo dhib igu tahay oo aan maaragtay akriskooda qaarkood waxaa arkaysaa book spellinkii iyo naxawiyi iyo waxyaalo badan maaragtay ka qaldan yihiin oo ay time waqti u baahan tahay inaad ku bixiso haddana saa ay tahay qaarkood markaad la taliso aad tidhaahdo u malayn maayo sheekaduna inay kaa soconayso aada uga xumaanaya dadna waxay jiraan inay aqbalaan oo u adkaysaan waxaad ku sheegtay wixiina saxa waxaad u sheegtay wixiina saxaan marka runtii waxaan oran lahaa si aada u ogaatid marka ugu horeysaba intaadan dadka usoo bandhigin asxaabtaada qorayaasha kale aad taqaanid ilaa iyo dhowr qof shan qof lix qof intaad awoodid u dir waxaad tidhahdaan kasoo bixiya fikirkiina aad buga u aragtaan wax iga sheega oo maaragtay de halkay waxaan inu englishka ku naraana critique laakiin haddii taas lafteedaad waxyaalo badan ku ogaanaysaa waxyaalo badan baad ku ogaanaysaa ha ka baqin inaad dadka weydiisid taas runtii markaasaad ogaanaysaa meesha buuggaagu qiimihiisu taagan yahay waa tahay dhaliisha ogolaada oo wax ku saxa ayaad kusoo gebagabaysay annaguna halka ayaan ku daynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay faarax ow maxamuud aad baad mahadsanta dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu ahaa faarax ow maxamuud oo ah qoraaga buug dhowr ah oo ay ka mid yihiin saxarla iyo xusuus qor islamarkaana aanu kaga hadlaynay sida uu qoraagu isaga ilaalin karnaa xagjirnimada waxyaabaha asaga uu aaminsan yahay eex ahaan uu buugga u geliyo waxa uu noogu egyahay intaasan iyo toddobaadkeena dambena waxaan idin leenahay maqal dambe oo xiisada
aad iyo aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinayey jaamac buule jaamac halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a aanu hore ugu sii soconno wararka iyo warbixinada idaacaddayada aad kala socotaan waxaanu haatana jaleecaynaa dhinacii wararka idaacadda ururka o n lf ayaa mar kale ku baaqay in si nabad ah lagu sii daayo cabdikariin muuse qalbi dhagax oo horey dowladda soomaaliya ay ugu gacangelisay etoobiya o n lf ayaa sheegtay in sii deynta qalbi dhagax lagu xiray shuruudo ay ka mid tahay in uu ka laabto mowqifkiisa siyaasadeed maxamed cabdi sandheere ayaa arrintaasi ka waraystay afhayeenka o n lf cabdulqaadir xasan hirmooge
wadahadaladaas wax lagu heshiiyey ma jirin waxaa qolada dhexdhexaadiyaashihii ay kenyaatiga ay soo jeediyeen inaan albaabka wadahadalka la xidhin maadaama wax lagu heshiiniyey ayna jirin wax si kala fogaansho badanna aan la samaynin marka ma jiro hadda wadahadal socdo arrintan ku saabsan qolo si cad u diido wadahadal ma gelayna tirina ma jirto waan gartay wax wadahadal oo ku saabsan in maxaabiis la sii daayo miyay ku jireen maalmahaas wadahadalka way ku jiraan maxaabiisin laakiin laguma heshiinin oo tira maxaabiista noo sii daaya iyo xigaas ma ahayn waxyaabihii lasoo qaaday bay kamid ahayd in qodob waxyaabihii aan lagu heshiin markii wixii waaweynaa lagu heshiin waayo kuwii kalena lama soo qaadin marka maxaasi maxaabiisideyntani waxay ka socotay etoobiya oo dhan bay ka socotay bareesharkii ka dhashay banaanbixii ummadaha amxaaradii oramo badan oo la xidhxidhay bandoogii ama marshalloogii lagu soo rogay sanadkii hore dad kumaan kuma oo lagu xidhxidhay adduunyada oo ku ceebaysay saxaafadda adduunka oo la socotay arrimahaasay ku xalinayeen marka waxaa la yihi si guudba maxaabiista oodaha looga qaado hawshaasay hadda xabsigan ku yaala magaalada adhisabe ee qaalit layihahdo ee ee weyn sagaal ruux oo oo soomaali anbaa ku hadhay dadkii kale o dhan waa lasii daayay waan gartay haddaan si gaara ku weydiiyo qalbi dhagax oo aan ognahay in muddo aan fogeyn ka hor laga qabtay magaalada muqdisho laga qaaday waxaa warku nagu soo gaadhayaan in loo soo bandhigay inuu in la sii daayo hase yeeshee shuruuda lagu xidhay arrimahaasi may jiraan way jiraanoo waxaa jira cadaadis adag oo la saarayo lagu qasbahayo inuu in jigjiga la geeyo in taliska etoobiya ay isticmaalaan oo codkooda uu ku hadlo oo saxaafadda uu ka hadlo oo si iyaga qurxinaysa u hadlo oo muxuu ahaay dadka soomaalida u abaabulo inay garab istaagaan taliska etoobiya oo ay ka hortagaan shucuubta banaanbaxaysa ee goobnimo doonka ama ama xaqdaydayga ah ee iska dulqaadaysa heeriyada taliska muxuu ahaayey etoobiya haysta marka arrimahaas oo isku dhafan baa waayahanba ku socday isna wuu diidanaa marka waxaa jira cadaadis dheeraado hadda arrintaa ku saabsan oon aada uga digayna caalamkana aan aan aan aan maqashiinayno yacni inay xadgudub ku tahay xuquuqul insaanka nin maxbuus siyaasi ah oo dal kale laga soo afduubay oo dal kale soo dhiibay oo dawlado kale ku lug leeyihiin oo qadiyad umadeed matelayay oo hogaamiye siyaasi ah in mis in in misyuuska intaa la-eg adeegsiga qaabka daran ee maaragtay addoonsi nooca in loola dhaqmo aada iyo aad bay xuquulisaanka ugu xun tahay arrintaasuna waxaan yacni wax la qaadan karaya maaha arrintaasi way jirtaa cabdikariin cadaadiskaasa haysta dee waan insha allahu hay-adaha xuquuqul insaankana waanu ka howlgelaynaa waan gartay waxaad kaloo sheegtay in dad soomaaliya ay ku hadheen isla xabsigii laga sii daayey dad kale mucaaradka ee oromada iyo amxaarada isugu jiray xubnahaasi ma n laf bay ka tirsanaayeen xubno onalafa iyo dad shacab oo layska soo eedeeyey sidaadaba haddaad soomaali tahay mutahan baad tahay eedaysanaasa weligaaba in lagu xidho iyo inaad banaanka joogto way dhici kartaa in lagu xidhona way dhici kartaa inaad geelaaga iska raaxanaysan laakiin si dabiici aad eedaysan u tahay marka dad waxaa jira uun af soomaali baad ku hadlaysa soomaali baad tahay intaad noqon lahayd soomaali baxsaday intaad jabaad baxsaday noqon lahayd soomaali xidhmay aad noqotid shacbiga soomaalida wiilashii dhalinyarada soomaalida iska tahriibahayay ee suudaan u socday ee libiya u socday ee waqooyiga africa u lugeynayay yaa ma bahashan yaa qabrigan etoobiya lagu wada xirxidhay kuwii xamar laga soo dejiyey baa kamid a kuwa hadda lala yahay baa kamid a kuwa jeelasha gobolka tigreega iyo gambeelaha iyo benishangoolka iyo galbeedka etoobiya xuduudda suudaan boqolaal ku xidhan oo soomaaliyaan ognahay marka sidaadaba soomaaliya ow goorta lagu xidhaya lama hubo in lagu xidho waa la hubaa laakiin goortan baada hubin waan gartay marka arrimahaasi mayna sii kala fogeyneyn wadahadaladii udhexeeyey onalafta iyo iyo dowladda etoobiya wallahi wadahadaladaasi kuwa siiya waxa weeyaan jawi soo dhaweynaya maaha in maxaabiistii soomaalida laga reebay maxaabiistii etoobiya waxaa dhacay maxaabiista soomaalida marka hadda la meermeerinayo oo laleeyahay lama sii dayn karo oo maskaxdaa loo maydhayaa oo laguma kalsoono oo caafimaad ma qabaan yacni dhaqan celin baa lagu sameeyey etoobiyada dhaqan baa dawladaha adduunka ugu dhaqan xun baa lagu tilmaamay xuquuqul insaanka ugu xun ururada xagga siyaasadda iyo xorriyadda siyaasadda iyo xorriyadda fardiga iyo xorriyadda wax abuurka iyo xorriyadda is-abaabulidda iyo xorriyadda qoomiyadahaba ku liidata marka waxa etoobiya baraysa ma garanayno waxaa kale oo jira soomaalida discrimination baa lagu sameeyaa si siyaasi ah maxbuuska ku wada xidhan xeel jeelka dhexe qaalitil yahda ee soomaaliga iyo qoomiyadaha kale soomaaliga ka dulman wuu ka raashin yar yahay wuu ka ciqaab badan yahay wuu ka jirdil badan yahay wuu ka naxariis daran yahay wuu ka cafis yar yahay sidaa daraadeed ba hadda jeelasha dhexe ee dawladda dhexe waxay dhahaan ay maamusho dadka ku hadhay waa dad waa soomaali un jeelashii ku yaalay gobolka soomaalidana sidii bay u buuxaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka o n l f oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan hirirmooge dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya si ay uga jawaabaan eedeymahan uu ururka o n l f u soo jeediyey hase yeeshee noomaanay suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno marka ugu horeysay ay noo suurta gashana waanu idiin soo gudbin doonaa mahadsanid jacfar dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inagu soo maqan barnaamijkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoola diyaara
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo kooxda kubadda cagta e f c banmouth ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaartay westbermij albion laba iyo hal ayayna kaga badisay hadersvill town oo iyana gurigeeda ku ciyaaraysay waxaa laba iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta crystal balas everton laba iyo hal waxay kaga badisay kooxda stoke city haase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda anfield ku ciyaaraysay ayaa waxa ay shan gool iyo waxba kaga badisay kooxda watford ciyaaryahan maxamed saalax wiilka u dhashay reer masar ayaa ahaa xidigii garoonka isagoo dhaliyey afar gool oo ka mid a shantaasi gool isla markaasina goolka kale ee shanaad uu dhaliyey ciyaaryahan farmino isagu kubadda u calaqay ciyaaryahan maxamed saalax ayaa tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu gelgilayay garoommada kala duwan ee waddanka ingiriiska iyadoo haatan ciyaaryahankan lala meel dhigo wiilka reer argentina ee kooxda kubadda cagta ee barcelona oo laleeyahay maxamed iyo meesi markay kubadda timaado waa waxba isma dooriyaan ciyaaryahan maxamed saalax walow uu ka ciyaaro baallo haddana waxa uu u muuqdaa weeraryahan ku farayaraysta gooldhalinta waxa uu leeyahay haatan labaatan iyo siddeed gool oo horyaalka waddanka ingiriiska isaga ayaa gooldhalinta ku hoggaaminaya la arki doonee maxamed saalax sannadkan in uu u qalmo in la siiyo abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dalka ingiriiska oo marka la eego booska uu ka ciyaarayo goolasha uu dhaliyey iyo marka uu kooxda liverpool ku jiro sida ay kooxdu u tahay koox kale in ciyaaryahankan abaalmarinta la siiyo iyo in kale dhinaca koobka efe kaabkana laba kulan oo ka mid ah ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta swan siri ayaa gurigeeda lagu dubtay oo kooxda tottenham hatsba ayaa ka badisay oo saddex gool iyo waxba ayaa lagaga badiyey ciyaaryahan arigson ayaa labadaasi saddexdaasi gool laba ka mida dhaliyay halka gool kalena arig lamela uu u saxiixay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee manchester united oo la ciyaartay kooxda brighton hof albion islamarkaana ku ciyaaraysa garoonkeeda old trafford ayaa waxay ku badisay laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee manchester ayaa ka imaanaysa guuldaro ba-an oo ka soo gaartay koobka qaarada yurub ee champions league oo kooxda safiya ay gurigeeda old trafford kaga adkaatay macalin morinio oo arrintaasi ka caraysan islamarkaasina aad u dhibsaday guuldarrada ayaa hadalla kala duwan maalmo dowra ku hadlayay hase ahaatee kulankii xalay kadib waxa uu si kulul u weeraray ciyaartooydiisa marka laga reebo ciyaaryahan matij oo qadka dhex uga ciyaara iyo wiilka da'da yar ee ka yimid kooxda kubadda cagta ee manchester united kuwooda da'da yar oo isagu in dhoweydba maalmahan kooxda qadka dhex uga ciyaara islamarkaasina la ciyaarayay matij waa ciyaaryahanka la yidhaahdo mactomane waxa uu leeyahay morino marka laga reebo labadaasi ciyaaryahan kooxda inta kale ma aanay muujin in ay u qalmaan usii ciyaarista kooxda kubadda cagta ee manchester united sidoo kale waxa uu ku tilmaamay in wixii uu ka dalbaday markii ay garoonka tagaan aanay u fulinin sidoo kalena ay u muuqdeen ciyaaryahaano aan diyaar u ahayn in ay ku ciyaaraan maaliyadda kooxda kubadda cagta ee manchester united macalin morino ayaa caan ku ah marka guuldarrooyin isciga ay soo gaaraan in uu eeda iska wareejiyo islamarkaasina uu dusha ka saaro ciyaartooydiisa waxaa lagu xusuustaa sidii isaga iyo kooxda kubadda cagta ee chelsea ay ku kala baxeen markay iska hor yimaadeen ciyaaryahanada hazard fabrigas iyo qaar kale oo kooxdaasi ka mid ahaa waxauna macallinku markii dambe iskaga holeelay kooxda isagoo aan waxba gacanta ku haynin hase ahaatee waxaan la ogeyn isaga iyo manchester united halka ay ku kala dambayn doonaan maadaama haatan uu bilaabay weeraro ka dhana ciyaartooydiisa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga intaa tani kulan dambe waa mascadooyadila sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mascade haatanna dhinacii heesaha dabka maan ku dhacaa iyo saalim siciid saalim
dadka waa igu diimay doqonaa lay mooday dadka waa igu diimay doqonaa lay mooday dugsigaygana diiday dinti aan baranayay duurka maanu kacaa dugaagta maa idileysee waadida loogin dartaa dabka maan ku dhacaa sawaanka dukaa dabka maan ku dhacaa
iyo codkaasi saalim saciid saalim waxa ay gebagebo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulle jaamac anigoo ah jacfar kuukaay dhinaca iskudubaridka iyo soo saaristana waa bashiir abiikan intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
mise waan ka dukaa dabka maan ku dhacaa